إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh warka subaxnimo saaka iyo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin ku shaqaysan jiray mootobajaaj ayaa lagu dilay magaalada dhagax buur oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee itoobiya gumaysato waxa ayse soo taraya askarta dowladda federaalka ee isaga baxsanaya jiidaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe haweeney lagu tacdiibiyey mid kamid ah xabsiyada ay itoobiya ku leedahay dhulka ay gumaysato ee soomaali galbeed ayaa ka xog warantay wixii ay la soo kulantay dowladda federaalka ayaa ciidankeeda ku eedeysay inay hubkooda iibsadaan kuna cayaaraan qamaar iyadoona soo bandhigtay askari falkaas ku kacay oo dhowr qori suuqa geystay waxaa dhagxaan hor leh lagu gooyey mid ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho iyadoona dadka deegaanka ay cabasho ka muujinayaan arrinkaas wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dowr u qabatay saraakiisha xisbada ee wilaayadaas siyaasi cabdinuure siyaad ayaa si kulul uga hadlay socdaalka xasan sheikh ee magaalada dhuusamareeb tobaneeyo dad ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil tareen oo ka dhacay dalka baakistan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن nin ku shaqaysan jiray mootobajaaj ayaa lagu dilay magaalada dhagax buur oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee itoobiya gumaysato maxamed muudi eebo muslim ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada dhagax buur ee dhulka soomaali galbeed ayaa ku waramaya in halkaasi lagu dilay wiil soomaaliyeed oo bajaajle ahaa wiilka la dilay ayaa lagu magacaabaa suldaan cabdi khaliif waxaana dilka uu dhacay laba habeen ka hor iyada oo loo adeegsaday rasaas dadka magaalada ayaa tilmaamay in ay aada ugu argagaxeen dhacdadani lagu dilay wiilka bajaajlaha ah iyaga oo sheegay in aysan garanaynin cidda dilka geysatay waxaana loo badinayaa in ay dileen bajaajleyda axmaarada oo aada ugu badan dhulka soomaalida gaar ahaan magaalada jigjiga meydka wiilka ayaa la helay xili dambe ilaa iyo haddana ma cadda cidda geysatay dilkani deegaanada soomaali galbeed ayaana waxaa badanaa ka dhaca tacdiyada ay si muuqato iyo si qarsoodiba u geystaan ciidamada new bolis ee itoobiya u shaqeeya waxa ay soo taray askarta dowladda federaalka ee isaga baxsanaya jiidaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe maxamed amiin ayaa ka waramaya wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in sodomeeyo askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ay isaga baxeen furimaha dagaalka halka kuwo kalena ay naftooda u doorayaan inay isaga baxaan dagaalka iyagoo iibsanaya hubka ama isku dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ila wareedyo ayaa inoo xaqiijiyey in ciidamada ugu badan ay ka goosteen aagga deegaanka caddaan lixay oo hoostaga degmada ranurgood ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamadaasi ayaa intooda badan waxay u hayaameen dhanka hiiraan waxayna xoguhu sheegayaan in arrintaasi uu kaalin ku leeyahay cali jeyte guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan kaasi oo colaad ay kala dhexayso dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle cali jeyte ayaa dhowaan madaxda dowladda federaalka ku eedeeyey in hub iyo raashiin badan ay siiyeen ciidamada jooga shabeellaha dhexe balse kuwa deegaanada kala jooga ee colaadda la geliyey aanan waxba la siinin maadaama markii hore maleeshiyaadkan hadda goosanaya ay ahaayeen kuwa uu isagu hiiraan u diray ayaa waxaa la soo sheegayaa in saacadihii lasoo dhaafay uu u diray gaadiid si uu uga soo qaado halka ay iska galaan labada gobol dhanka kale dagaal ayaa shalay askarta dowladda federaalka dhexdooda ku dhex maray meel u dhow degmada aadiyabal iyagoona hab qabiil u kala baxay dagaalkan ayaa yimid kadib markii ay is arkeen ciidamo goosanaya oo hubaysan iyo ciidamo kale taasina waxa ay keentay inuu iskahorimaad dhex maro ciidamada dhexdooda iyadoona ciidamadii baxsanaya ay socdaalkooda iska sii wateen dhowaan ayay ahayd markii duleedka degmada cali guduud ay ku dagaalameen ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaasi oo ahaa kolonyo u socotay dhanka muqdisho iyo mid ka soo laabatay labada dhinac midba midka kale ayuu uga shekeeyey mujaahidiinta al-shabaab waxayna halkaasi isaga dileen in ka badan toban oo uu ka mid yahay taliya ciidan haweeney lagu tacdiibiyey mid ka mid ah xabsida ay etoobiya ku leedahay dhulka ay gumaysatay ee soomaali galbeed ayaa ka xog warantay wixii ay la soo kulantay waa kana zakariya cumar haweeneydan oo qayb ka ah dhibanayaasha la nool dhibaatada ay u geysteen maamulka soomaali galbeed ee deegaanada ay gumaysiga ku haysato xabashada etoobiya ayaa iyadoo ka waramaysay madal isku imaatin ah waxa ay ka warbixisay tacdiye ay kala kulantay qaar ka mid ah xabsiyada ku yaala deegaanadaasi waxa ay sheegtay in marka hore lagu xiray xabsi ku yaala magaalada qabridahro halkaas oo ay ku xirneyd muddo sanad ah balse markii dambe laga soo wareejiyey rabbi subxaana watacaala unbay u xisaaban yihiin biniaadanka xataa uma xisaabna dhibkii meesha ka dhacay waxaa weeye labada kun iyo saddexdii taariikhda raa yurub iyo aniga laygu xidhay magaalada qabri dahar sanad baan ku xidhnay anigoo waxaan galabsadeyna garanaynin maxkamadna laygeynin waxaan ku dhahay waxaasaa samaysayna aan laylahayn baan ku xidhnaa qabri dahar sanad markii la isoo daayay waalidkay wayla soo careeno xaggan baa lay keenay waxoogaa kadib markaan joogo haddana waa laysoo xaabiyo jeelogaadeen baa laygu xidhay afar sanaan ku xidhnaa jeelogaadeen waxaa layga qabtay baabili markii lay soo waday baabili layga soo qaaday meel halkaas maxaa la yidhaahdaa ayar xeelka ma la ydhah mise mabraal xeelka ma garanay karaa mardho hoosteeda oo ciidanka milatariga deganaayeen baa lay keenay niman tigraaba ay soo afduubo oo gaadhi ugu soo afduubtay gaadhi u aas oo jajaban dhexdiisa ee anoo lugaya gacan ka katiinadaysan baa gaadhiga dhexdiisa lay fadhisay waa u aas jajabtay oo dhulka ku naban baa intii lay dhexgeliya anoo lugaya gacan ka xidhan
sidoo kale iyadoo sii wadataa hadalkeeda ayaa waxa ay sheegtay in muddo afar sano oo dheeraad ah ay kusii jirtay xabsiga waxaana ay ka warbixisay tacadiyada joogtada ah ee loo geysanayo maxaabiista waxa ka jira xabsiyadaasi ma ahan wax la suuraysan karo ayay hadalkeeda ku cabirtay dhibaatada indhaheeda kusoo aragtay afartii sano jeelogaaden ku jira bil gudaheed afar jeer waa lay xukumay aniga hal bil gudaheedba afar jeer lay xukumay anoon maxkamad lay geynin awey naadi saxana waa tanaa xabsi qabso lix sanoo xadhiga oo waa maxay bil kadib haddana waa kanaa naadi saxnaawe waa kanaa afar sanoo xadhiga qabso xaggeen ka keena afarta sano dulmigii ka dhacay jeelogaadeen wax lasoo koobi karana ma ahayn wax laga sheekayn karana ma ahayn haweenka kuumul raacaya meesha ku dhimanaya ilmaha yare hooyadii kafkeeda ku dhimanaya dhibaatadii jeelka kasoo dhacday wax loo adkeysan kara maahayn waxaan ka sheekayn karma doona xataa waxaan makhraati ka ahaan usoo taagnaa maalinkii shan boqol oo wiil lasoo istaajiyey ee dharka laga furay la yidhi nin walaba ninka kaa soo horbax maseedigaaba ma dumaashigaaba ma kii waad hooyadii qabtaybaa mooj buuryada laysugu wada xidhay xataa waan taagnay raggii la wada qaaqaawiyey marka wixii meesha ka dhacay dowlad deegaanka masiibay ahayd masiibo intii ku dhimatayna allah u naxariisto intii ku jajabtay ku dhaawacantayna allah u boogadhayo annagana haddee dhibanayaal baa nahaye rabbiga un baan ka sugaynaa in wax noo qabtay aadamo kama sugayne asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maamulka deegaanada soomaali galbeed ee gumaysiga ay ku haysato xabashida ayaa ka mid ah maamulada sida arxandarada ah loogu dhibaateeyo dadka muslimiinta ee ku dhaqan dhulkaas waxaana marar badan laga soo tabiyey dilal bareer ah kufsi iyo dhaca hantida dadweynaha iyadoona ay xusid mudan tahay in maamulkaasi arrintaas uu wakiil kaga yahay dowladda itoobiya
dowladda federaalk ayaa ciidankeeda ku eedeysay in hubkooda iibsadaan kuna cayaaraan qamaar iyadoo soo bandhigtay askari falkaas ku kacay oo dhowr qori suuqa geystay maxamed ciise ayaa warkaas inooga waramaya xarun ku taala magaalada muqdisho ayaa waxaa maalintii shalay lagu soo bandhigay askari ka tirsan ciidamada booliiska dowladda federaalka kaasoo lagu eedeeyey inuu hubkiisa iyo hub kale oo uu askar iyo saraakiil ka amahsaday iibsaday kuna cayaaray qamaar sarkaal ka tirsan waxa loogu yeero qaybta garsoorka ayaa sheegay in askarigan ku caddaatay iibsashada qoryo dhowr ah isagoo ku cayaaray geem waxa uuna sarkaalku codsaday in tallaabo laga qaado isagoo intaa ku diray in ciidamadu ay aad u isticmaalaan geemkan mudan guddoomiye eedaysana wuxuu u isticmaalayay geemka loo yaqaano diyaaradda diyaaradda lacagaa la saartaa way kacee markay kacdo lacag faa'iidaha kuu socoto saacad kastay qarxi kartaa hadday qaraxdo lacagtaasayt waa eber waxaa gelisay waa kaa dhuntay eedaysanuhu labadaa qori wuxuu ka bixiyey kun iyo shan boqoloo dollar siduu uu qaraalkiisa ku caddeeyey kun iyo shan tib wuxuu geliyey diyaaraddaas waana kisbidkaasuu geliyey wax faa'iidou maanta u ka hayna ma jiro sidaa darteed wuxuu halis geliyey askartii qoryaha ay ku shaqaysanaysay naftoodu halis geliyey qoryihuu ka qaatay suuqiyuu geeyey sidaa darteed inay eedaysanaha ka qaado tilaabo cad si ay tusaale ugu noqoto ciidanka intiisa kale maxaa yeelay waa ogtihiin one expit ayaantan culaysuu ku haya ciidamadii mushaharka markay qaataan oo dhan way geliyaan ciidanka mid ka mid ah saraakiishii uu hubkooda suuqa geystay ayaa isla goobta ka hadlay habeenii maalin uu soo mari jiray asagoo saraakiil booliisa la socdo gaari wato biskoolada u saaran yihiin aqoonsigooda inay itusaan jeekimo maadaama saraakiil booliisa ay yihiin waa haddana meesha ka shaqeeyaan aan aqaano waan deen jiray ninkaa maalin maalmaha ka mid eh meeshaan ka shaqeeyay waa jagboonti baabuurtaan baara jeekimaa markuu ii imaado wuxuu yidhi niyaho waxaan kaa rabaa maqaayadan ifi maqaayad yidhahdo ku taalla buudooyinka guri kasoo horjeedaan rabaa ayuu dhah yaniyaho iraac ama qoriga isii aniga maadaama ashtal unaga aan ka ahay ciidan ay ila joogeen qori aan watay waxaan isla sargaalka maadaama sargaal boliisu uu yahay naftiisii adayicine as xataa ay isdifaacay qorigaaga sii sidii baan qoriga ku siiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyaa isticmaalka qamaarka iyo maandooriyaha taasina waa mid keentay inay dhac iyo bab u geystaan suuqyada iyo dadweynaha xilliyada qaar ciidamadu miir ma laha waxay dadka u dilaan lacago ka yar hal doolar markii ay waayaan ama se ay ku murmaan waxaa dhagaxaan hor leh lagu gooyay mid ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala magaalada muqdisho iyadoona dadka deegaanka ay arrintaas cabasho ka muujinayaan haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya iyadoo uu faraha kasii baxayo amniga magaalada muqdisho ayay dowladda federaalka dhagxan horleh ku goysay qaar ka mid a wadooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho arrinkaas oo caqabad ku noqday bulshada ku nool caasimadda dowladda federaalk ayaa dhagxan cusub waxay ku jirtaa wadooyinka soo gala xaafadda nastaaxo ee degmada wadajir taas oo saameyn ku yeelatay isku socodka dadka iyo gaadiidka qaar ka mid a dadka ku dhaqan xaafadan oo saxaafadan la hadlay ayaa ka warbixiyey wadooyinka dhagxaanta hortale lagu jiray wadada buliiska ee guryaha booliiska dhex martay suuqa buuluxu bay geli jirtay waa xiran tahay waddadii geli jirtay geedjacayl mari jirtay ee ka tiida ku noqota hotel aljasiira hadda tiida ku noqota waa xiran tahay waddada xasihilaac waa xiran tahay intaasoo waddo oo magaalada geli jirtay xaafaddaas waa ka xiran tahay waxay u maraan dayneylay u maraan waddadii ciidamaday u maraan isbitaal diku yaray kar ka soo maraan ma ahan nolol ma ahan shacabnimo in loola dhaqmo nuuca loola dhaqmay ma aha shacabnimo annaga mataqaanaa bahdilaadda hana laga daayo nin kastaa inuu annaga nagu fal barto oo nagu mataqaanaa xakun bartaa waa laga qurxan yahay isbitaalku xakun ma galo dariiqaas annaga hana loo fasaxo dariiqaas ayaa xooggaynu yahay culaysku yahay dariiqaasaan cabasho ka nahay dariiqaas ninka naga xiray waa nin dhuunta naga gooy sidoo kale waxay sheegeen in arrintan ay dhibaato ku tahay ardada iyo gaadiidka xilliyada qaar laga yaabo inay la fal galaan xaaladaha degdega ah
xaruntaas xitaa dadka waxbarana ardadaa la marsii jiray imtixaanaadka xarunta agoontaay ku geli jireen halkay mari jireen weeye dumarka markisaalada banaadir iyo saal madiina marka la aadana halka la mari jiray wey waddadaasaa xaafaddu cabasho ka tahay wayna xiran tahay dhagaxaana mordhow la dhigay marka waxaan rabnaa ummadda bulshadao meeshaan oo dhan degan halkan waday maraysay maanta in dhagax la dhigo culaysay ku timid culaysayna ku tahay maxaan dhahay noloshii oo dhan ayaa ciriiri gashay umul waa geyi waaynay haddii alla kuraana dhaawaca waa geyi waaynay meyd waa geyi waaynay iyadoo ay dowladda federaalka sidaas wadooyinka u jirtay islamarkaana ay ku andacoonayso inay sugayso amniga ayaa waxaa haddana dhanka kale magaalada muqdisho kusii xoogaysanaya weerarada ay geysanayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo habeen iyo dharaarba lala beegsanayo xarumaheeda iyo saldhigyada ciidamada waxaa weeraradaas ugu dambeeyey weerar lagu qaaday fariisin askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen xaafadda cali turcaya ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu dilay tiro askar ah halka mid kale oo noolna gacanta lagu dhigay
wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa dowro u qabatay saraakiisha xisbada ee wilaayadaas mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya
dowradan oo socotay muddo shan habeen ah islamarkaana loo qabtay saraakiisha xisbada ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayay ku qaateen duruus kala duwan munaasabadii lagu soo xirayay dowradan ayaa waxaa ka hadlay marti sharaf kala duwan ugu horeyn mid ka mid ah mucalimiintii casharada bixinayay ayaa ka warbixinayay dowrada iyo habsami socodkeedii ikhwaani dowradan xafladeeda ammaanta u fadhino waxay soo socotay muddo shan maalmood ah shantaas maalmood duruus ayaa la qaadanayay duruusta intaan gudagelin ka hor dowrada waxaa weeyaan magac ayay leedahay ismu dowra waxaa la yidhaahdaa diraar ibnu aswar waa saxaabi shicaarkeedana waxaa weeyaan faqaatiluu awliyaa ashaytaan duruusta aan qaadanay meesha ardayda ay ku qaadato waxaa ka mid ahaa arbacuun xadiidan fii fadli jihaad wa sharxiha waa kitaab afartan xadiis ah oo ka hadlaya jihaadka maaragta fadliga uu leeyahay aada u qiimo badan raggaa saraakiisha ay ku qaateen kitaabka labaad oo la qaatay waxaa ka mid ahaa siyaanat almuctaqid fii masaa'il alcaqiida azuhd waraqaa'iq isagana meeshaa lagu qaatay kitaabka kale waxaa weeyaan afraad athiqaafat alamniya ayaa isagana halkaa ku jiray kitaabka shanaad al-idaara ayaan ka marnayn meesha ku jirta iyadana sidoo kale saraakiishii loo qabtay dowradda ayaa ka hadlay wixii ay faa'iidaysteen dowra ayaan ku jirnay dowradaas oo lagu baranayay diinka ilaahay kitaabo badanna lagu akhriyey waana ka faa'iidnay ilaahay ayaa ku mahadsan faa'iidada aan ka helnay wax badan oo aana aqoonna waan ku baranay wax badan oo mugdi noogu jirana waan mugdi nooga jirana waa noogu iftiimeen ilaahay ayaa ku mahadsan ikhwaanii markaan ka hadlo dowladii qaabka ay ku baxday iyo nidaamka ay ka- ay ku baxday iyo waxa laga faa'iiday wax badan ayaan ka faa'iidnay Een, waana laga warbixiyey walaalaha ayaa ka warbixiyeen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay nagu anfaco Eh, alxamdulilah ilaahi subxaana wa tacaala mahad iskale allihii nagu soo kulmiyey makaankan ayadoo noo dhammaatay cashiradii dowladda ayaantan socday waxaan ku darayaa dowladda aad iyo aaday u macaanayd xaqiiqdii ma aanan arag muddada dowladda ay socotay iyo kitaabada hadda aan ku qaadannay iyo waxyaabihii aan ka faa'iidin xaqiiqdii muddada ayadoo iska yareed ah haddana kitaabadan ku qaadannay waxay ahaayeen kitaaba aad u macaani ahaayeen ugu dambeyntii waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalida ayaa dardaaran muhiim ah u jeediyey saraakiisha dowladda loo soo xiray ikhwa marka dardaartaydu marka ee, qodobka koowaad waxa waaye horta inaan sabrno musaabarada iyo adkaysiga oo diintan wax badanna fartay oo umuurtan ku jirno waajibaadka maanta noo yaallo sabray u baahan tahay yaa ayu aladiina aamanu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun falaahan wuxuu ku xiran yahay inaan maaragtay mashaaqdaasi ole sidaan maanta aan ku jirno inaan sabrno maadaama arrintaasi marka eh, shajaaco geesinimo ayay u baahan tahay basaalay u baahan tahay waxaad ogtihiin codowgii inuu maanta dibogurisho xamlad inuu ku hungoowey codowga dibogurishona maanta uu samaynayo wax badan fashil maaragtay qeybaha kala duwan ciidan hadday tahay hogaankooda hadday tahay iyo aagagii ay joogeen dhammaan in ilaahay subxaana wa tacaala kala furfur iyo khilaafaad iyo maaragtay burbur inay ku socdaan dhowaan ay ahayd markii gobollo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah sidan oo kale dowro loogu soo xiray saraakiil ka tirsan xisbadda
siyaasiga cabdinuur siyaad ayaa si kulul uga hadlayay socdaalka xasan sheekh ee magaalada dhuusamareeb madaxweynaha dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday inuu dhowr toddobaad joogayo magaalada dhuusamareeb islamarkaana uu dhankaasi ka abaabulayo dagaal ka dhan ah wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud maadaama ciidankiisii iyo kuwa danab ee mareykanka lagu jebiyey marar badan jihada galcad iyo dhankaas iyo maxaas durbadiiba waxaa soo baxay siyaasiyiin kasoo jeeda dhuusamareeb oo ka digaya arrintaas islamarkaana tilmaamayay in ujeedada xasan sheekh ay tahay mid ku salaysan isku dirka qabaa'il iyagoo tilmaamay inuusan wax natiijo ah ka keeni doonin dagaalkaas siyaasiga cabdinuur siyaad oo arrinkaasi ka waramaya ayaa wuxuu dhaliil u soo jeediyey hogaamiyaha galmudug axmed qoorqoor kaas uu ku eedeeyey inuu gabay mas-uuliyaddiisii islamarkaana xafiiskiisii uga kacay xasan sheekh inuu qoorqoor ka guuro madaxtooyadii oo u banneeyo xasan sheekh oo ciidankiisa magaalada laga saaro waxay u dhisan tahay dee wiil yaroo meesha iska joogay oo shaqaalaha inuu ahaabay muujinaysaahe wax mas-uuliyadahu uu markaas istaahilo ma jiro weye macnaheed safarkaas madaxweynuhu dhuusamareeb u aadayo anigu waxaan u dareensanahay ee, safarku madaxweynuhu haddeer ka hor ayuu shabeellada hoose abaabul ka sameeyey ee, ciidan uu ka abuuray macawisley la yidhaah dagaalamuu yidhi waxaa weeye waad u jeedeen maanta gobolkii ciidankii uu aruurshay gobolkii ay goosteen mucaaraday noqdeen dowladdii ay ka soo horjeesteen waxba uguma yaaliin ayaduna ayadiioo kaley noqonaysaa waxba kagama soo baxayaan waxaa kuu soo haray ciidan kastoo meeshaas lagu aruuriyo meeshaas ciidan ee diyaarada haysta oo taangiyaal haysta oo motoraysida oo gaasgaas iyo guutaguuta iyo ururur u degan ayaa joogi jiray inta soo cuneena muqdisho loogu yimid madaxdii fafadhisay marka waxaa la rabaa inaad wax walbaba markaad wax toosinayso ama saxayso taariikhdoodii dambaa gadaal loo fiiriya haddeer intii madaxweynuhu ballan qaaday inuu waa tegayaa yidhi waxaa ku dhimatay intaasoo qof ayay iska dileen oo dadkii ayakii isdilayaan inaad maanta eh, dalxiis loo tago oo la yidhaahdo dal- duulaana la soo gelinaya waxaa weeye sax maaha cabdinuuri ayaa intaas ku daray in dadka qabaa'il u degan yihiin xasan sheikhna aysan u suuragelaynin inuu qabiil qabiil kale ku xureeyo waxaa kuu soo haray soomaalidu reerreeray u degantahay reer reer u xoraynaya dhulu ma jiro taladana adiga talada madaxweynaha kuma ay qanacsana marka dhibaataa iyadana ka imaanaysa waxaa weeye meeshiina wuxuu- wixii uu u rabay kama hirgelayaan marka waxaan qabaa arrintaas in lagu fududaaday inaan waxna ka soo baxaynaan qabaa waxaan ka qabaa waxaanan arki doonaa wuxuu sameeyo madaxweyne qoorqoor wuxuu sameeyo ayaan arki doonaa madaxweyne qoorqoor hadduu nimankaas inta soo dhoweeyo oo ayakii hoos fadhiisto dee ninka nin degaankaas madax u ahaana maahan madaxweynenimona uma astaahilo laakiin nin korkiisa la degayo oo madax sheeganayo puntland xasan sheekh ma tegi karo jubbalandna ma tegi karo koonfur galbeedna etoobiyaanka loogu tagaa meesha waxa weye nin etoobiyaanka la joogaa madax ka ah marka isagayna qorqadayna wakiil ka dhigteen ma qabo inuu maaragtay inta xasan kor tago isagay kusii kor maamulo waxa weeye yasid isaga la yeesayo wey isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu sheegay in soomaaliya maanta meel halis ah lagu wado maanta meesha ay ku socoto meel fiican maaha meesha ay ku socoto meeshii adduunka waxaan rabaa inaan ummadaha soomaaliyeed ama dowladaha dariskaa ku nool ama debadaha jira ama wixii dareen lahoo dalka gudihiisa haddeer ku kala dhuumanaya maanta meel lagu kala dhuuntaayo ma jirto dalkii maanta wuxuu ku socdaa gacan cadow inuu ku dhaco dalkii wuxuu ku socdaa baaba iyo maaragta kala tag ummadda soomaaliya waa sii kala irroobaysaa waad ogtihiin meel kasta qabiila la iskugu dilaya meel kasta amni daraa ka abuuran meel kasta wanaag kama jiro waad ogtihiin hargeysa maantay meesha meeshii la dhihi jiray nabaday tahay siday u kala qaybsantay waa aragteen oo ay kala noqotay reerreeray haddeer isku dilayaan gunaanadkii wuxuu sheegay in xasan sheikh wax ka qaban waayey ammaanka muqdisho islamarkaana uu dhuuso mareeb isku mashquulinayo wuxuuna u diray farintan soo socta
haddii wax la toosinayo muqdishaaba toosila oo taladeedii kala firdhay oo midba meel ka baxday madaxweynuhu muu muqdisho hortooda koow taladeeda toosiyo muu musuq maasuquu waday wax ka qabto muu dhibaatada haddeer jirta wax ka qabto maalin walbaba guutada caydaahoo imaanaysa muu muu la diriro waxaasaa la rabay inuu ku mashquulo ee inuu maanta gobolladiiaan aadayaa ma fahamtay dad dagaal waxaa wada aada dad midaysanoo is-aaminsan dadka dagaalka wada aadaya dad isdilaya ma ma maaragtay yay la diriri karaan waxaa qofna lama dirirayaan waxaana qabaa nin wiilkiisu kubaan yahay oo ma fahamtay oo hadba meel loo kaxaysan karaaho ma jiro wiilasha meesha jooga oo gobollada dhexe jooga wiilal kubaan ahoo meel hadba loogu duuri karo oo calooshushaqaystayaala maahan marka anigu ma qabo in degaankaas inta la tago la yidhaahdo waxaa laga soo helayaa ciidan maarata calooshushaqaystayaalahoo gobollo kale lagu xoreeyo ma aaminsani middaas inay jirto dowladda federaalk ayaa maalin ka hor magaalada guriceel ku sawirtay askar ka tirsan ciidankeeda oo dharka laga bedelay loona ekeysiiyey maleeshiya beeleed iyadoo arrinkaas ku doonaysa sida siyaasiyiintu sheegayaan inay dagaal beeleedi ku abuurto dhanka kalena warbaahinta ka muujiso inay helayso maleeshiyo la dagaalgala xasan sheekh waxaa la xusuustaa in xilligii hore uu madaxweynaha ahaa uu muddo laba goor ah magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud uu ku hogaamiyey ciidamo etoobiyaan ah labadaas marna waxay taariikhdu diiwaan gelisay in etoobiyaanka ay koobahooda uga carareen markii bulshadu ka fogaatay dhinac welibana laga go-doomiyey waxay cabdinuure iyo siyaasiyiin badan oo isaga la mid ay sheegayaan in dagaalkan uusan xasan sheekh wax faa'iido ah ka keeni doonin aynu halkaa uga gudubno warbixintaas warkan saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon tobaneyo dad ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil tareen oo ka dhacay dalka bakistan ugu yaraan shan iyo toban ruux ayaa ku dhimatay konton kalena way ku dhaawacmeen shil tareen oo ka dhacay mid ka mid ah gobolada dalka bakistan shilkan ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay gobolka asandah ee gudaha dalkaas tareenku wuxuu ka baxay wadadiisii saxda ahaa taasina waxay sababtay ayaa la leeyahay dhimashada iyo dhaawaca lixdan iyo shan ruux warkii subaxnimo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waynaga intaa